bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan dhammaantiin baa dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aannu kaga hadli doonno imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee somalilan oo maanta oo axad ah taariikhduna ay tahay toddobada bisha lixaad laba kun iyo shan iyo toban ay u fadhiisteen ardayda reer somalilan guud ahaana tirada ardayda imtixaanka u fadhiisatay ayaa ahayd afar iyo labaatan kun oo arday sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan hadli doono haddaba sannad waliba xiliyadan oo kale ardayda reer somalilan waxa ay u fadhiistaan imtixaanaadka kama dambaysta ah ee fasalada sideedaad iyo labiyo tobnaad iyadoo imtixaanaadkaasi uu soo diyaariyo xafiiska imtixaanaadka guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare imtixaanaadkan kaman dambaysta oo ah fasalada sideedaad hoose dhexe iyo afraad ee sare ayaa waxay yihiin halka ugu dambaysa ee arday waliba ku ogaado heerkiisa aqooneed iyadoo ardayda qaar ay ku guulaystaan oo ay ka najaxaan halka kuwo kalena uu nasiibkuu saamixi waayo haddaba si aan wax badan uga ogaano imtixaanaadka maanta loo fadhiistay ayaa waxaanu booqasho ku tagnay dugsiyada maxamed mooga liibaan oo ka mid ah goobaha imtixaanaadka lagu gelayo halkan waa dugsiga sare ee maxamed mooge waxaana hadda ardayda imtixaanaadka gelaysa ay ku jiraan daabuulka kormeeraha dugsigan maxamed mooge ayaa ardayda daabuulka kula hadlaya isagoo oo ku wargelinaya waxyaabaha ka mamnuuca ah ardayda inta ay imtixaanka ku jiraan iskuqaraan baa loo fadhiisanaya waxaan idinka xusanayaa iminkaba iska jira mobail ma arki karo correction inc the correction inc qaar baa and corruption yidhaahdeen and correction inc inay inay inay noqoto inaan lala soo waayo sababtoo waxa weeyaan adiga oy dhib ku keenta mooyaan aan wax kale ma- waa male gabdhuhu way ugu dhib badan yihiin inamada suga meeshay wax geliyaan ma gelin ma baari karno dhegayso laakiin gabadh baa noo fadhida gabadh baa noo fadhida mobail halkan dhegtan mid ku jiro halkan kalena mid kale ku jiro halkan kalena mid kale ku jiro kan ka qaad kan ka qaad kan ka qaad goba mid soo saar we know it waxaan idiin sheegnaa adeerayaal naxariis baan idin haynaa rabbi furan baan idinku soo dhaweynaynaa aab baan idin nahay idinkuna idinkoo dega weliba inamo yaryar baan arkayaa runtii aan aada ugu farxayo da'doodu
kadib ku dhowaad laba saacadood oo ardaydu imtixaanka xiisadda hore ku jireen ayaa waxaa hadda midhmidh u soo baxaya ardayda halkan imtixaanka ku gashay oo ka kala timid goobo iyo iskuullo kala duwan waana kuwan ardayda oo dareenkooda ka war amiin baa la dhahaa walaal iskuulka ka socda halgashada secondary school baan ka soo iyo dareenkaaga waan faraxsan oo imtixaan run si fudud buu noogu dhacay imtixaanku siduu ahaa wuu fududaa aad iyo iyo aad inta imtixaan ku jirtay waa waxaan raadin may dhaceen.
wax dhibaata la kelmaan kulmin waxba may dhicin waa supervisor socota alshaad secondary school iyo dareenkaaga waxaan dareenkaygu wallaahi dabadeed maanta maalintii ugu horreysa aad imtixaanka gasho tahay waxaan dareemayaa inaan dhibco wanaagsan baan dareemaya insha allah
Een, waxaad ka warantaa ee, imtixaanka wax carqaladiin idinku yimaadeen intii aad ku guda jirteen ugu horreyn magacayga waxaa la dhahdaa moore cabdi abdilaahi waxaan ka socdaa iskuulka maxamed cali waxaan maanta halkan ku galnay imtixaankii sana dugsiyeedka dareenkaygu aad u fiican yahay guul baan rajinna haddii ilahay dhaa Ee, wax carqalada intaad ku guda jirteen imtixaanka ma jirtaa Way.
dhibaataad kala kulanteen ama waa aad maqaan- maqnaateen Way.
xagga- magacaygu waa asiin maxamed xasan waxaan ka socdaa irshaad secondary school Ee, ka waran dareenkaaga maanta waa maalintii ugu horreysa imtixaanka u fadhiisatay shahaadiga maanta imtixaanku aad buu u jilaacsanaa Ee, intaad imtixaanka ku guda jirteen wax carqalada ama dhibaato idinku timid arday ahaan ma jirtaa may ma dhi- inuu dhici doonaa ma garanayo laakiin ma filayo ku guda jirteen maadada maanta ka soo baxday marka hadda maadada maanta aad bay u jilaysa waxaa qaadadaa ma la kulmay dadka socota waxaan ka socdaa irshaad iskandariiskool waxaad ka warantaa dareenkaaga maanta maadaama ay tahay maalintii ugu horreysay imtixaanka shahaadiga u fadhiisato maanta aad iyo aad buu tareenkii u kacsan yahay maadaama dee magarasa final examinationkii aan four years soo wadnay aan dhammaynayno aad iyo aad baan tareenkii u kacsan yahay wax aad iyo aad waan ugu faraxsanay wasaaradda waxbarashadana aad baan ugu mahad celinaa sidii wanaagsan ee abaabulanay inagu soo magarasa agaajiyeen inagu soo agaasimeen imtixaanaadka imtixaanka inta aad shahaadiga ku guda jirteen ma jirtaa wax carqalada ama dhibaato idin kor timid sida tusaale ahaan oo kale inay waraaqi maqnaateen imtixaanka ama adigu error dhacay oo xagga ah oo technicalka ah.
may wax space error mana arag magarasa britain errorna mana arag dhammaan howlo waxaa ahayn sidii loogu talagalay aad iyo aad baan idiin hablaynana idinkiyo magarasa abilayaasha wasaaradda waxbarashada
adigoo magacaaga ku bilaabaya iskuulka ka socda waxaan ka socdaa iskuulkan maxamed moogo secondary school een, intixaan een, intixaan baanu galnay intixaankaasi aad iyo aad buu u fududaa waxaanu isleenay een, kaalmaha ugu sarreeya ka heli doontaan een, iskuullada jamhuuriyadda soomaaliya dareenkaaga adiga dareenkaygu wallahi aad iyo aad buu u fiican yahay waayo intixaankii maanta aad iyo aad buu u fududaa san haddii aad san- ku guda jirteen imtixaanka wax error oo ama xunkuda qaladaad oo ka dhacay ma jiraan way jireenoo een, macallimiin intay soo galeen een, supervisorku ayuu een, xagga waraaqda imtixaanka oo kale aan ka hadlaysa alaan waraaq maqnaatay ma jirta may ma jirto taas waa waraaqaha waanu eegnay waanu sheegaraynay markii saan gulu qaybiyey waanay wada dhammaystirnaayeen
الجزيرة اسكندرية سكول بوكسا haye dareenkaaga maadaama maanta tahay maalintii ugu horreysay imtixaanka gasho مانتا وا دي شعورات بدل من دريمي وفي عن ادو كو في عن شعورتي imtixaanku soo haa امتحان مانتا و ايزي وا ادو waxaad ka واسع warantaa muddadii aad imtixaanka ku guda jirteen ma jirtaan wax dhibaato idinku timid tusaale ahaan in warqada ay maqnaatay xagga technicalka ماي واحد بعتان لكم ماي حكت كتب
magacay waa nima xasan cabdi waxaana ka socdaa iskuulka gacalbax secondary school dareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay taxaankuna ujilaysama haye maanta imtixaanka ka waran wax dhibaato mayd ku timid may weli wax dhibaataa ma warqadahu haynaysa sidee haayeen ma dhammaystirnaayeen xaggaas haa warqadu aad way dhammaystirnaayeen aad iyo aad ayaa adigu magacaaga ku bilaabaya iskuulka ka socota magacayga waxaan ku bilaab magacayga waa Ridaan Maxamed Bidaan oo ka socda iskuulka Sheikh Ibrahim Sheikh Yuusuf Sheikh Madar Dareenkaaga.
wallahi dareenkayga haddaan maanta eego aad baan u faraxsanahay waayo maadadii noogu horreysay waxay nagula kalantay sidii naloo soo dhaweeyo kale waxaad ka warantaa een, deegaanka aad timaadeen ka waran qaabka laidin soo dhaweeyey tusaale ahaan halkan baad joogtaan halkan xaafadiina miya maya xaafadeed maaha oo halkan waa waxaanu ka nimid aduu magaalada dhinaceeda kale waan gartay marka adigu deegaanka waxaanu ka hadlaysay nafis iyo si nabad ahaa si ay imtixaanka intaad ku guda jirteen wax eraroo ku yimid ama aad waraaq maqnaato tusaale saas oo kale ma jirtaan maay wallahi waxba maanaan ka dareemin nafis bay iska ahayd supervisorkii macallintu waa iska fiicnay iskuulkeed ka socotaa maxamed oge haye dareenkaaga dareenkayga walaa lama koobi karo lama haye, waxaad ka warantaa imtixaanka intaad ku guda jirteen wax dhibaata ama problem oo ku yimid ma jirtaan may may wax barbaraa manaan si fiican bidin fiican baan u galnay waad mahadsan tahay kaaga maanta maadaama ay tahay maalintii ugu horreysay ee aad imtixaanka shahaadiga ee somalilan u fadhiisato dareenkaygu aad iyo aad buu kacsiyey intixaankii somaliland maalintii igu horreysay waxaan saaran ku- ku taxadir weynahay weliba natiijo fiican ka dambe haa
waxaa ka socda iskuulka maxamed mooge gaar ahaan fasalada sideedaad maanta imtixaanku aad iyo aad buu jilicsanaa maya magacayga aniga xamse jaamac xasan baa leeraa iskuulkan ka socon waa maxamed muge ka waran dareenkaaga maanta maadaama ta maalintii ugu horreysay imtixaanka u fadhiisato dareenkayga aad iyo aad u wanaagsan haye intaad imtixaanka ku guda jirtay wax dhibaato oo waraaq kaa xumaatay waxa maad aragtay may gabagabadii waxaan halkaasi kula kulmay kormeerayaasha ardayda imtixaanka ku galaysa dugsiyada maxamed mooge waana kan kormeeraha dugsiyada sare kormeere xasan jaamac cali jaamac cali baa laydhaa dayax baan ku magac dheerahay Een, waxaa maanta ugu ah, xi- la rasmi u bilaabamay imtixaankii sanad dugsiyeedka ee foonfoorada waanu ku qaaday dugsigan oo maxamed mooge primary ayaa lagu qaaday laakiin ardaydu waa secondary school foonfoore weeye kuwa ka baxaya Een, ilaa imika maadadii u horreysay baanu qaadnay si wanaagsan baanu u socdaa
waxaad ka warantaa tirada ardayda ee iminka meesha imtixaanka usha tirahaan guud ahaan waa imisa
tirada ardayda ku jirta imtixaankan galaysa ee, ku galaysa dugsigan hoose ee primary-ga waxay dhan tahay boqol iyo toddobaatan siddeetan iyo iyo iyo toddoba ya siddeetan iyo toddoba
marka waxaad ka warantahay kale imise iskuul bay ka kala socdaan tiradaas waxay ka kala socdaan laba maxamed moogaa hal een, maxam- maxamed axmed cali laba kalaas baa iyo quulle secondary school oo laba kalaasa al irshaad oo laba kalaasa een, een, maxamed mooge oo hal kalaasa sheekh ibraahim oo hal kalaasa lix iyo labaatanka juunna waa hal kalaas aljaziirana waa hal kalaas
waxaad ka warantahay kale een, muddadii imtixaanku socday ma jirtaa wax dhibaato ardayda idiin soo gudbisay tusaale ahaan in ardayda ay ka maqnaadeen waraaqaha qayb ka mid a imtixaanaadka may may waa si rasmi u dhowmaa tirada ardayda loogu talagalay inay halkan imtixaan ku- ku galaan ma jirtaa ardayd aanay u suurtagelin oo waxyaabo kale ay dhaceen in inay aanay u gelin imtixaanka ay waanu haynaa roolna baraan ardadii baa imaan iman laba arday een, ilaa afar arday een, ma iman waa absent waxa weeyaan ardayda maqan waxa weye koo laba saddex afar arday ma u iman way ka maqan yihiin roolna barkoodana wuu ku yaalaa meesha ma la ogay sababta u maqan yihin ma la garanaya weli waxaad ka warantaa arday ma jirtaa markaa iyagu aan imtixaanka gelin laakiinse rool lambarkii ka lumay ma jirtaa ah way jirtaa inan buu ka lumay inan buu ka lumay markaasaad ula tacaasheen ardayda uu ka lumay oo kale.
ardaydu ka luma waxa weeyaan waa inaanu sawir ka qaadnaa marka hore waanu sawiraynaa inanta waa inay ismaaj gareen markaa inantu in sawirkani inantii hore kii hore u yaallay koobigeedii uu yahay ee aanay ahayn mid kale oo sawir kale aan iyada ahayn inay soo gasho mooga laakiin taxaanka way gelaysa waan gartay inta badan marka imtixaanaadkan oo kale laga bilaabo guud ahaanba dalka Mm.
waxaa jirta rabshadaha laga soo sheegaa meelaha qaar Mm.
iskuulkan ka waran xaaladiisana iskuulkan waan wada hadalnay ardayda saaka maydaa naga maqnay waan wada hadalnay si fiican baa loo wada hadlay soo maad garan waxa weeyaan waxay yihiin baan isu sheegay waxay isu yihiin iyo waxay yihiin baan isu sheegay kuwa halkan loogu yimina marti in iyo loo yahay ya ayaan u sheegay soo dhaweynta iyo wax walba waan ka dhaadhiciyo waa iyo ku faraxsan ayaa galan halkan dhib ka dhici maysa adeer waan gartay gabagabadii waxaad waa maxay fariinta ama wax ay taladaad usoo jeedinayso guud ahaanba ardayda imtixaanaadka u fadhiistay gaar ahaan iskuulkaad kormeeraha ka tahay ah maya ardayda waxa weeyaan een, dee ardayda waa arday walaalaa weeye Een, waxaa la isugu soo dhex daranaa muhiimadda weyn waxa weeye walaalu inay isbartaan inay isnacaan maaha waa inay isbartaan oo isjeclaadaan oo isu yimaadaan oo way kala durugsan yihiin dee la isbarto haddii aan l- meelaha qura la isku baran karaana waa imtixaanada imtixaanada inta qura ee ugu faraha badan la isku baran kara waa imtixaanada xataa ardayda qaar ban xaafadaha kale waa laga yaabay inay weligoodba arag ani weligood arag marka waxa weeyaan waaba dalxiis ardaygu dhinac markaad ka eegto magaaladiisii uu ku noolaa buu dalxiis qayb ku noqonaya aan weligii laga yaaba inaanu imanba marka waxa weeyaan een, ardayda inay inay ogaadaan in imtixaankan ardaydan laysku daraya yahay dantooda yahay iyo inay isjeclaadaan ardaydu soo maad garan oo ay isbartaan waalidiintooda maxaad soo jeedinaysaa waalidiintooda waxaa loo soo jeedinayaa inay ardaydooda u sheegaan wax wanaagsan inay ardaygan ardaygii walaalkii u yahay soomaad garan cid ka xigtaana aanay jirin soomaad garan oo aanay wax xumaana marna uga sheegin ubadkooda soomaad garanaade haddii kale waxa weya dhanka sidoo kale waxaan halkaasi kula kulmay axmed cumar jimcaale oo ah kormeeraha dugsiyada hoose dhexe ee maxamed mooge bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed cumar jimcaale dugsigan magaca waana goobta maxamed mooge sarabow ay ku gelayaan ardayda dugsiyada dhexe ee maxamed mooge dugsigu horta ma- een, waxaa laga hadlaya marka hore goobta goobta a- a- asalkeeda iyo iyo environmentka environmentka waa meel ku fiican waa dhul ballaaran bay leeyihiin fasaladuna een, fasalo ku filan bay lahaayeen ardayda iyo dadka ina macalimiinta ilaalinaysayna macalimiin u tababaran oon ardayda aan naxdin ku ridayn oo kulligoodba wada ilaalinaya sidii loogu talagalay ayay ahayd
waxaad ka warantaa arday intee leg baa halkan imtixaanka ku gelaysa ardayda imtixaanka aan- aan ku aan ku ku gelisay waxay ahaayeen eh, boqol iyo sagaal iyo labaatan Ay, ardayda markaa imtixaanka tiradaasi ah ee meesha ku gashay wax dhibaatooyin ku yimid aanay u suurtagelin imtixaankii galaan ma jiraan aa way jirtay nin baa allah u naxariisto qa- aan qaabka la ii sheegay maca arday ka mida ardayda ayaa intii imtixaanka ka hor dhintay taasina waxa weeyaan waxay noqotay ardaydu markii hore waxay noqon lahaayeen boqol iyo soddon iminkaase waxaa fadhiistay waa boqol iyo sagaal iyo labaatan ninkaasina waktigiisii ayuu ilaahay wakti tii uu ku lahaa wuu dhintay allah allahu naxariistaan leh waxaad ka warantaa ardaydu wax dhibaato ah mar ay ka cawdeen imtixaanka idiin soo gudbiyeen ma jirtaa maya runtii dee waxa weeyaan ardayda waxaad ka dareemi lahayd waxa weeyaan ardaydu maadada ay maanta gelayeen oo tarbiyad ahayd islamic studies waxa waxaad moodaysay inay u diyaar garoobeen marka waxa weeyaan ardaydu kulligoodba way de horta meel kastaba waa waad arkaysaa oo ardaygu waxaad arkaysaa ardaydu waxay leeda waxay leeyihiin dee waa sar mid sarreeya dhexe iyo hoose marka ardaydu waxay ahayn arday dhexdhexaad wada ah oo ku wada filan maadadooda waxaad ka warantaa inta badan iskuulaadka marka imtixaanaadkan oo kale la geliyo rabash baa dhaca idinku wax rabash la soo darsan maya alxamdulilah maya waxa la wax rabshaa wax dibadda nu- aan naga soo turturay ma jiro wax nala hadlay ma aan ma jiro kulligoodba waxay ahayn arday meel degan bay ahayd wax qish soo tuuraya ma lahayn wax kale midna ma lahayn kulligood waa waxaa is aad gabagabadii waxaad ka waxaad ka warantaa waa maxay fariintaad u gudbinayso ardayda imtixaanka ku gelaysa maadaama aad tihiin maamulka imtixaanaadka waxaan u gudbinayaa dhammaan ardayda ku gelaysa imtixaanada somalilan dugsi dhexe iyo dugsi saraba waalidiintooda iyo macalimiinta ilaalinaysaa runtii in horta ardayda waalidiintu ay ugu soo tababare ay u tababarka ku soo siiyaan oo ina ku soo dhiirigelin ardayda caruurtooda in qish ay ku baasaano in hooyadu aanay odhanin qaata qaata qaata qaata qaata maxay haday qishka la gudba la tartama iskuullada aan kalaba sida ay qaarkoodna yidhaahdaanba waalidiinta aan qaarkood waxaa nagu soo hagaagay mid eh, iskuulka hebelba ma- aan supervisorka ilaalinayay nin jilicsan buu haaye adigu waad nagu ad adagtay meelaha qaarkood maanta maaha ta aan ka hadlayaa aan- aan- aan hore u soo arki jiray waayo maanta imay qabsan wax dee ka cabanayaba maan arag maa- maadadii sidaa darteed waxaan farayaa waalidiintu inay ubadkooda marka hore soo tababaraan oo fa- ay fadhiisiiyaan oo xataa hadday wax kale ku dhiirin geli waayaan lacag hadduu ku dhiirigelismayo fas intay guriga fadhiisiyaan nus saaca badan siiyaan lacag badan si- wixii ay u heli karaan ay- ay tamartooda saas darteed waxaan leeyahay guul waxan baan leeyahay iyo sanad waxan baan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi waa hagaag dhegeystayaal waxaanu soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkan gaarka barnaamijkan gaarka oo idila socodsiinayay islamar ahaantana halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah khaalid ismaaciil fodhaadhi tan iyo inta aynu barnaamijkan la mid ah ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo